wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada puntland ayaa garawa ka furtay shirka isku xirka arrimaha bulshada ah iyo diyaarinta qorshaha daryeelka bulshada puntland shirka ayaa waxaa ka qaybgelay xubno ka kala socday wasaaradaha puntland aqoon-yahano iyo ururada bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada puntland jaamac xasan cabdulle ayaa ka waramaya ahmiyadda shirka aada iyo aad baan waxaan kaga mahad celinayaa inaad nagala soo qayb gasheen maanta munaasabadan muhiimka ah oo kolley hadal badan aan ahayn laakiin noqon doonta inaan technicaly aan shaqo badan qabanno oo aan wax badan maskaxda ka shaqaysiinno iyadoo aan qorshaheennu yahay maanta aan isugu nimid haddii ilaha yidhaahdo diyaarinta qorshaha shanta sano strategic planka shanta sano mataqaanaa daryeelka bulshada taas oo runtii aanu ku casuunay dhammaan wasaaradaha kala duwan ee dowladda puntland hay-adaha iyo madaxa bannaan iyo iyo wasaaradaha intaba sidoo kalena aan casuunay bahda hay-adaha nagala shaqeeya arrimahaas farxad bay noo tahay in aan maantay goobjoog u noqonno waxaan aada ugu mahad celinayaa cid kasta oo gacan ka geysatay hay-adda unisef oo maaragtay arintan naga taageertay oo hadda ay nagala joogto socdi iyo tiim maaragtay runtii aad aan ugu mahad celinayo sidoo kale khubrada halkaa nala joogta oo maarata ay ka mid yihiin nimankan dhallinyarada iyo cilmi iyo oo runtii ah dad khubro ah oo diyaarinta arintan qayb ka qaatay dhammaantiin soo dhowaada insha allah waan idinkaga mahad celinaynaa fronti oo maaragtay ah tiimka diyaariyey aad iyo aad baan waxaan u jeclaha inaan haddii alla kala boganno maantay kana wada hadalno waxyaalaha inbutkaa oo aan ku darayno iyo iyo maaragtay si ay noogu soo baxdo wax qurux badan oo innagu aynu leenahay marka waana idin soo dhoweynayaa si official ah haddii alla idin wasiirka inoogu furi doono si kastaba shirkan ayaa ku soo aadaya xilli uu socdo qorshaha diyaarinta shanta sano ee soo socoto lagu maamuli lahaa daryeelka bulshada puntland